صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله baabku waxa weeyaan baabulmasx cala alkhimaar dacana cala alcimaama وxadaثna abu bakr bn abi shaybata وmuxamed bn اlcalaaءi qaala xadaثna abu mucaawiyata qaala وxadaثna isxaaq qaala أخbarna ciisa bnu yunus ciisa bn yunus bn abi isxaaq aلsabici kilaahumaa waa abu mucaawiya iyo ciisa can اlacmash can اlxakm waa alxakm ibn cutaybata alkindi min alkhamisati can cabdiraxmaan bni abi leyla cabdiraxmaan ibni abi leyla alansaari waan soo marnay min athaaniya can kacbi bni cujrata can bilaalin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama masaxa cala alkufayn wuxuu masaxay labadii kuf wاlkhimaari iyo cimaamadii labadaasuu masaxay marka waa jaa-is in labada kuf la masaxo qofkii cimaamadu madaxa ugu duuban tahana inuu cimaamada masaxo badalan min masxi ra'si waa jaa-is wa fii xadiidi ciisa xadaanii اlxakam faa'iidadaas baa ku jirta soo celinta xadiid ciisa waayo ciisa wuxuu yidhi xadaanii اlxakam meesha uu ka yidhi abu mucaawiya can ilxakam waayo acmash waa mudalis marka tadliiskaas si looga fogaado riwaayada ciisa ayuu keenay oo tilmaamaysa taxdiid waxadaaniihi yani xadiidka ujeedaa suweyd bnu saciid yani alxadaani qaala xadaanaa caliyun yani caliy bna mushir can ilacmash bihada اlisnaadi waqaala waqaala faacilkeedu waayo caliy bnu mushir وqال عlي في الxadيiث raأyت رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم meeshii ahayd أna rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم baaب التwqيiط في المسح على الخفayn xadaثna إسحاaq بن إبراhيم الxنظلي qال أخبرna cبدالرزاq الصنعاني qال أخبرna الthwري سفyاan weyaan عن cمr بن qays الmulائي cmr بن qays almulaa'i alkuufi min asaadisa can ilxakmi bni cutaybata can ilqaasim ibni mukhaymira qaasim ibni mukhaymirata abuu curwata alhamdaani min athaalita can shurayx bni haani waa shurayx bni haani ibni yaziid alkuufi mukhadramun qaala ataytu caaishata caaisha ayaan u imid radia allaahu canha as'aluhaa anoo weydiinhaya can ilmasxi cala alkufayni labada qof masixitaankooda faqaalat calayka bibni abi aalib u tag bay tiri ibni abi aalib yacni cali fasalhu yo isaga weydii fainahu kaana yusaafiru maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam isagu wuxuu ahaa inuu la safraayay rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam fasa'alnaahu cali baan weydiinay markaas faqaal jacala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu u sameeyey rasuulku allah sala allahu alay slam ama uu u yeelay halaaثata ayaamin walayaaliyahuna lilmusaafir qofka musaafirka ah in uu masaxo saddex maalmood iyo habeenadooda wayowman waleylatan lilmuqiim qofkii muqiim ah oon safar ku jirinna maalin iyo habeen inuu masaxo saas uu rasuulku u sameeyey oo u sharciyeeyey xadiidkan marka waxaa laga fahmayaa sida alimaamu nawowi uu leeyahay qofkii arrin la weydiiyo hadduu og yahay qof uga aqoon badan nusxiga saa'ilku wuxuu ku jiraa in loo ixaaleeyo qofka ku aqoon badan masaladaas la weydiinayo marka radia allahu canha caaisho waxay leedahay cali bn abi aalib baa iga aqoon badan arrintaas weydiiye asaga waxaana la ogyahay xoogaa yar baa u dhaxeeyey caaisho iyo cali oo ku saabsan markii nimankii munaafiqiintahay ay itihaameen caaisho nebiguna uu la kurbooday uu nabigu cali weydiiyey istishaaro ayuu siduu murugta rasuulka uga bixiyo wuxuu yidhi iska for haweenku waa badan yihiin kaasuu haray ayade rasuulku doonahayay inuu murugta ka bixiyo u daneeyo intay marka haweenkuna waxyaalahaas ma jecla ee xooga yar laakiin maca daalika insaafkeedii wuxuu keenay in ay tiraahdo cali baa iga aqoon badan ee arrinkaas weydiiya وكان سفيان إذا ذكر عمرا سفيان الثوري هدي وعمر شيغو وشيخيس وعمر بن قيس الملائي هدو شيغو عمر أثنى عليه وأمان هي أمان بو كشيغ هي عمرو بن قيس أمان تاس مركا قيب كم إذا وحصل نقلي الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وحولي هي سفيان الثوري وحو يري عمرو بن قيس هو الذي أدبني وأنك إسو بربري ويدبيي علمني قراءة القرآن وهنا إبراي قرآن كأخرين تيسا والفرائض إيو فرائشة فرائشة وحلو نجد فقهي وكنت أطلبه في سوقه waxaanan ahay inaan suuqa ka goobo markii aan doonayo inaan wax ka faa'iidaysto oo suuquu asaguna ka shaqaysanayay camriga fain lam ajidhu haddaanan suuqa ka helinin fafii beytihi gurigiisaan ka heli jiruu leeyahay waxaanan heli jiruu leeyahay imaa yusallii inuu dukanaayo aw yaqra'u fi lmusxafi ama misxaf ayuu akrinaya markaan guriga uu tago labadaas unan dhaafin ama waa dukana ama misxaf buu akrinhaya kaannahu yubaadiru amran yafuutuhu waxauna u ekaa nin ku degdegahaya arrin ka tegahaya waqti baa ka tegahaya waqtigu markaa gaarahaya fain lam ajidhu haddii aanan guriga ka helinin wajadtuhu fii masjidin qaacidan yabkii haddaan guriga ka waayo masaajidkaan ka soo goobi jiru leeyahay masaajidkaan ugu imaantayaa isagoo fadhiyo ooynaya wa ajiduhu fi lmaqbala haddaan masaajidka ka waayona qubuurtaan ka goobi jiray qubuurtaan ugu tegi jiru leeyahay yanuuxu calaa nafsihi isagoo nafsadiisa ku oynaya ammaantii marka uu ka sheegay wa kaana sufyaanu idaa dakara camran athnaa calayhi qaybtaasuu ka sheegay dahabi وحدثنا إسحاق والحنظلي قال أخبرنا زكرياء بن عدي وزكرياء بن عدي بن الصلت أبو يحيى الكوفي من العاشرة عن عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي من الثامنة عن زيد بن أنيسة وزيد بن أبي أنيسة الجزري من السادسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح فقالت ائت عليا على أتبيت فإنه أعلم بذلك مني أرن كاسنا وإيغا أغال بدن هي فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله marka qofka xirashadiisu kuma xira qabow iyo wax la mid ah waa wax ruqso qofku u haysto hadduu musaafir yahana inuu saddex beri iyo saddex habeen isticmaalo hadduu muqiim yahana hal beri iyo hal maalin qufna waxaa noqon karaa iskaalsada dadka gobolkood ay xirtaan bacdu shuraax waxay meeshaan keenaan qofku quf waa xiro karaa jawaaribta ama iskaalsooyinkana waa xiro karaan waana masixi karaa laakiin dadka in ay daa'iman iskaalsooyin iyo koo guuda ay xirtaan oo agahooda ay noqdaan sida carab dad oo kale ma habboona ay culimmadu leeyihiin xadiiskan markay sharxayaan waayo arrinkaas wuxuu kasoo horjeedaa bay leeyihiin irfaaha badan ama raaxaysiga badan oo dadka muslimka aan ka mid ahayn dhaqankooda iyo dabeecaddooda waxay keeneen xadiid dhahahaya oo abu daawuud uu wariyey kaana yanhaa can kahrati alirfaah nabigu wuxuu nahyi jiray raaxaysiga badan ee qofka muslimka dabeecadiisa haween oo kale ka dhiga waya'muru bilixtifaa'i axyaanan wuxuuna amri jiray rasuulku marmar qofku in uu cagacaddeeyo kabana uusan xirin saasuu amri jiray باب الصلوات بوضوء واحد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان سفيان الثوري وعن علقمة بن مرثد الكوفي أبو الحارث من السادسة قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن سعيد والقطان عن سفيان وثوري قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان عن سليمان بن بريدة وسليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي من الثالثة عن أبيه بريدة وصحابه كورنا يا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات وحاود كذا رسولك الصلوات يوم الفتح مالنتي فتح مكة biwuduu'in waaxid hal weysaqaad ayuu salaadihii ku dukaday fajarkii duhurkii casirkii maqribkii ashey wa masaxa calaa khufayhi wuxuuna masaxay labadiisii khuf faqaala lahu cumar laqad sanacta alyawma radia allahu canhu laqad sanacta alyawma shay-an lam takun tasnacu waxaad samayda maanta shay aadan ahayn inaad samayn jirtay qaala camdan sanactuhu yaa cumar kas baan arrinkaas u sameeyey cumarow marka waxaa ka muuqata rasuulku wuxuu ku dadaali jiray salaad kastaba inuu u weysaysto laakiin maalintan salaadihii dhammaantood waxa uu ku dukaday hal weysaqaad waxa uuna cumar ku yidhi camdi baan u sameeyey arrinkaasuna waxay leeyihiin culammadu waa min baabi bayaani ljawaas inay bannaan tahay qofku in uu salaado badan halweysaqaad ku dukado aayadda macnaheeduna waxa uu yahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waxaa la isku xidhay salaada markii loo istaagahayo iyo weysaqaadkii marka aayaddu waxay ka warramaysaa qofkaan weyse qabinin markii uu salaada isu taagahayo ama uu doonayo inuu dukado inuu weysayso laakiin qofkii weyse qaba maaragtay laazim ma حدثنا نصر بن علي الجهضمي ونصر بن علي بن نصر الجهضمي من العاشرة وحامد بن عمر البكراوي ومن العاشرة بكراوي يعني أبو بكرة نافع بن الحارث abu bakrata ama faa ibnu xaalib baa loo nisbeeyey dadkaas ninkaas duriyadiisa wey ayib qaala xaamidku waa min alcaashira qaala xadathana bishr bn lmufadal waa bishr bn mufadal bnu laaxiq alraqaashi min athaamina can khaalid waa khaalid ibnu mihraan abulmunaazil alxadaa عن عبد الله بن الشقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ هديوك أو أحدكم متكين من نومه وردديسا فلا يغمس يده يوسن قلين قعنتيسا في الإناء ويلقوكويسي سنيو حتى يغسلها ثلاثا إلى وسدح كردقو فإنه إساغو لا يدري قرن ما أين باتت يده ما شاء قعنتيسا كبرضي طيب وحدثنا أبو قريب وأبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد بن الحسين أبو سعيد الأشج من العاشرة قال ومحمد بن العلاء الهمداني أبو قريب أبو سعيد حدثنا وكيع قال مسلم وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما ووكيع أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين أبو رزين ومسعود بن مالك مسعود بن مالك الكوفي من الثانية وأبو صالح السمان أبو صالح السمان ذكوان ويا من الثالثة عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية وحكجري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع waxaa ku jiray qaala أbu هurayra waxa uu yidhi yarfacuhu isagoo kor u qaadaya xadiidka bimilihi وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ورقم صوم مرني قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المصيب كلاهما وعلى ضمه أبو سلمة يا سعيد بن المصيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله xadiidkan marka wuxuu tilmaamahayaa markii qofku uu kaco habeenkii oo uu waagu baryo weysaysanhayo oo weel gacanta la geliyo uu ku weysaysanayo inuu gacnihiisa marka hore dhaqo gacanta uu gelinayo inuu dhaqo saddex goor sunnaduna sidaas weeyaan sababkaas marka alimaamu shaafici baa sharxay oo wuxuu yidhi maqsuudku waxa weeyaan dadka reer xijaaj sida badan biyuhu way ku yaraayeen marka waxay isticmaali jireen inay ku istajoodaan dhagax iyo wax la mid ah marka waana dhul kulul qofku inuu dhididaa dhici karta marka meel dhididay oo nadaafadeedu ayna fiicnayn inay gacanta ku dhacdo ama ay xoqxoqto ayaa dhici karta marka shaki inay gacantu nijaasoodeen ayaana dhici kara sidaas daraaddeed ayaa marka waxaa habboon markii uu doonayo inuu weysaysto oo biyaha yar uu gacanta geliyo marka hore biyaha inuu iska inuu gacanta iska dhaqo yaa habboon ayib sunnaduna saas weeyaan qofkii rubuneeto ka weysaysanaya waa shani kale laakiin qofkii sidii markaas loo weysaysan jiray oo ah weel beeyar ku jiraan ka weysaysanaya waa inuu sunnadaas raacaa sunnaduna sidaas weeyaan wax kasta oo sunno oo nebiga ka sugnaatana waxa weeyaan shanigeedu in lagu dhaqmo hadday ku adkaato qofku inuu ku dhaqmona inuu ka ilaaliyo aflagaadada iyo jaasjaaska alxaafid ibnu kathiir qiso buu keenay kitaabkiisa albidaaya wanihaaya xadiidkan ku saabsan waxa uu leeyahay nin waxaa jiray gobolka busra la yidhaahdo oo dimishik kasoo xiga dhinaca koonfure yaa jiray nin lagu yaqaanu leeyahay mujuum iyo istihtaar waa nin xooga ciyaal suuqnimi waxaas lagu yaqaano afxumo marka waxaa lagu yidhi sunnadu waxa weeyaan gacanta inuu qofku dhaqo waayo meel uu maray gacantiisu iyo say ahayd war kama hayo markaasu wuxuu yidhi gacanteeda meesha ay ku jirtay anaa og jirkaygay kor saareed meel xunna ma gaarin meel xunna ma taaban marka waxaa soo baxda buu leeyahay subaxii waagu markuu baryay isagoo gacantiisa intaas dabada kula jira baa la arkay isaguna wuxuu dhahayay meelay gacanteedu ku hoyatay anaa ka warqaba meel xunna mayna teginin ayib qiso kaleetona waa keenay oo ku saabsan arrinkaas oo xagga cadaysiga noogu imaan doona حدثني سلمة بن شبيب المسمعي من الحادية عشرة قال حدثنا الحسن بن أعين والحسن بن محمد بن أعين من التاسعة قال حدثنا معقل معقل بن عبيد الله الجزري من الثامنة عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم هديوك عمدكين فليفرغ على يده قعنتي ساها كشبو بيه ثلاث مرات صدح قر قبل أن يدخل يده في إنائه انتو سنقلين قعنتي سا ويلكيسا فإنه لا يدري في مباتة يده ما قرنا أيو ماشي أي قعنتي سكوب بريضي bacdu ahlicilmi waxay ka qaateen xadiidkan qofka hadduu hurdahayo marka maadaama la yidhi laa yadri wixii hadalaho ka yimaada ama wixii ficilho u sameeya dembi kuma laha hadduu yidhaahdo isagu hurdahayo dheelaawa inagta waa furay saddexan ku furay meel kasoo qaad ma laha hadduu qof gacan u qaado wax ku dhifto wixii dhammaantoodii waa laga rabaa laakiin dembi kama saara waayo wax uu u qasday ma aha lan xadiidku wuxuu leeyahay laa yadri fiima baatat yadu haddii haweentu iyadoo canuga nuujinaysa matalan canuga ay ku galgalato oo ay ku seexato oo canugu saas ku disho marmar ay arrinkaasu dhacaan dembi kuma laha laakiin diya caaqilada naagta laga raba markaas khada ay wax u dishay حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة ومغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله الحزامي من السابعة يعني الحزامية عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان من الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من الثالثة عن أبي هريرة قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي من الثامنة عن هشام وهشام بن حسان القردوسي من السادسة عن محمد محمد بن سيرين ويان من الثالثة عن أبي هريرة قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد وخالد يعني ابن مخلد أبو الهيثم القطواني من العاشرة عن محمد بن جعفر من السابعة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وهو لا لا ليهي ismaaciil binu jacfar wax badan aan soo marnay ismaaciilka wuu ka wen yahay isagu waa dabaqa saabica ismaaciilku oo walaalkiisa waa ka yaryahay waa taamina baan kusoo mari jir قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر بن عثمان البرساني من التاسعة قال وحدثنا الحلواني وحسن بن علي بن محمد الحلواني وابن رافع ومحمد بن رافع الحسن الحلواني ومن الحادية عشرة وابن رافع من العاشرة قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا قال جميعا أيضا محمد بن بكر إيوه عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد وزياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني أن ثابتا وثابت بن عياض العدوي من الثالثة مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد كلهم يقول حتى يغسلها طيب حتى يغسلها طيب ولم يقل واحد منهم ثلاثا xataa yaqsilaha alaaan baana soo martay xadiidkan oo ardo badan ee abu hurayre ka warisay markii hore waxaa ka wariyey cabdullaahi bnu shatiir markii labaadna abu raziin iyo abu saalex saddex markii kalena abu salamata iyo ibnu musayib shan markii kaletona saxaabi oo jaabir ha ka wariyey jaabir bnu cabdillaah can abi hurayrata markii ku xigtana alacraj markii ku xigtayna maxamed ibnu siriin markii ku xigtayna yacquub alxuraqi markii ku xigtayna hamaam ibnu munabih toban baa ka wariysa abu hurayra dhammaan marka fii riwaayatihim jamiican tobankaas عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر أو صحابي وأبو هريرة كوريي وابن المصيب وأبي سلمة وعبد الله بن الشقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث أنت أصبح ثلاث شاكتين أنت قليل مشي هذا شيء وزيادة الثقة أحدهما الجيران طيب باب إذا ولغ الكلب في الإناء يراق ويغسل سبعا قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر القرشي من الثامنه قال أخبرنا الأعمش عن أبي الهزين وأبي صالح وصمر نهضة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب هديء قليو أيقو في إناء أحدكم عرق هديء قليو حيواناتك أفكي وحكوابا لكن أصلا عرق وحكوابا ما كدو عرق قليو weelkii midkiin falyuriqhu ha daadiyo uma liyaqsilhu ha dhaqo kadibna sabca miraar toddoba goor ayib وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا وإسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني من الثامنة عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يذكر مؤون الشيقين ها يان الشيقين ولم يذكر إسماعيل ما الشيقين هنا الشيقين فليرقه محل فاهمين ماشي أصبح فليرقه يا كان cali bnu misr sidaa daraaddeeda alimaamu nasaa-i nasa in uu ziyaadadaas la tafaruday cali bnu musir wuxuu yidhi laa aclamu axadan taabaca caliya bna mushirin calaa qowlihi falyuriqhu isagaa la tafaruday waana nin iqaa tafarudkiisana waxu dhimi maayo muxadiiinta laakiin tafarudaadka ma jecla marka maadaama aysan jeclayn buu si gaar ahaaneed muslim usoo soocay nasaa-ina uu tansiisiyey inuu la kali noqday cali bnu muslim xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can abi zinaadi can lacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اlه alay slm qaal idaa shariba اlkalbu haddii uu cabo eygu fii inaa'i axadikum falyaqsilhu sabca maraat toddoba goor ha dhaqo ayib وxdثna زhayr بن xرb qal xadثna ismاعيل بن إbrاhيm عن هiشام بن xasاn ismاعيل بن إbrاhيm بن culay عن هiشام بن xasاn الqرduسي wy عن mحamed بن sيrيn عن أbي هurayرaةa qاal qاla rasuul الlahi صلى الله علي وسلم طهوuرu إnaaءi أxadiكم midkiin weelkiina طahaarayntiisu إdaa walqa فيhi الكلب hadii uu weelka waduu eygu geliyo carabkiisa an yaqsilahu sabca maraat inuu dhaqo toddoba goor weeyaan uulaahuna bituraab midda ugu horeydana waa ciid oo ciid iyo biyo inta laysku qaso lagu la marinayo marka hore ayib وxadaثna mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالرaزاq qala أخbarana mcmr can hamaam bn munbه عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر إناء أحدكم طهارين متكن والكيس إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات سبع مرات xadiidka marka waxaa ka muuqanaysaa weelkii uu afka geliyo eygu in sidaa loo dhaqo ziyaadada cali ibnu nasrna waxay tilmaamaysaa in la daadiyo waxaa ku jira marka markaa kadibna sidaa loo dhaqo culammadu waxay leeyihiin marka xibnaha kale oo eyguna waa la mid mar haddii afkiisana uu saas yahay qiyaas weeyaan kuwa kaleto nebigu afgelin buu sheegay kuwa kalena culammada say u badan yihiin waa qiyaas bay dhaheen culamada mucaasiriintana gobol baa waxay dhahaan sababtu maxay tahay wuxuma nijaasanimo mise waa cilad kaleeto toddobada loo dhaqahaya ilaan sidaa la ogyahay nijaasooyinkaas hal ama labo ama saddex hadii la dhaqo waa lagu kaaftoomaa dadaa waxay leeyihin marka waa arrin dibi ah oo aan ku saabsanayn nijaasonimo oo bahal jeermisahoo zaa-idah la yidhaahdo ama shariita la yidhaahdo yaa ku jirta afkiisa iyo calooshiisa oo haddii qofka ay gasho jirkiisa ay dhici karto cuduro badan inay sababto daaweynteeduna ay adag tahay laakiin waxaa markiiba damaari kara ciidda marka waxay ka mid dhigeen arrimaha nebigu uu ka warramay wakti horeeto oo iyadoo qalab wax lagu baaraa ayna jirinin kadibna xaqiiqanimadeedu ay sugnaatay si kastaba ha noqoto laakiin waa unoo sharci sharciga fulintaankiisa ayaana annaka noo fiira haddaan muslim nahay wax kaleeto haddii ay soo baxaan waa khayr hadday soo bixi waayena waa noo sharci وxadaثna cubayd الlahi bn mucaad qala xadaثna abi qala xadaثna shucbaة can abi الtayax wa yزيid bn xumayd الضubci min الkhamisaةi can muطarif bn cabdالlahi bn shikiir min الthaaniyaةi can bn اmgfl wcabdالlahi bn mgfl ayib qaala amara rasuulu llaahi sala allahu alay slam biqatli lkilaab rasuulku wuxuu amray eeyaha in la dilo uma qaala maa baaluhum wa baalu lkilaab waa maxay xaalkooda dadka iyo eeyaha xaalkooda yacni in marka dilkoodii la iska daayo camal ma la iska daayo marka ayib uma rakhasa fi kalbi الsaydi wa kalbi اlghanam kadibna wuxuu ruqseeyey ugaarsiga eygiisa in la isticmaali karo la hayso karo iyo ariga eyga waardiyeeya oo bugaaga ka waardiyeeya marka kuwaas waa la isticmaali karaa waana la hayso karaa alimaamu nawowi wuxuu leeyahay dhammaan in la dilo eeyaha waa la nasakhay waxaana sharcigu ku sugnaaday in midka madow la dilo kii madowna waa la nasakhay dilkiisii marka haddii aan dhib ka imaan waa in layska dayaa dilkooda waxaana ruqso loo siiyey dadka saddex nooc in ay kaydsa karaan ama hayso karaan waa marka kalbu sayd uu yahay ama kalbulghanam uu yahay ama kalbulmasraca uu yahay sida noo imaan doonta riwaayada soo socota وxdثna يحyى بن xbيb yحyى بن xbيb بن cربي الxاrثي من الcاشhرة qال xdثna khالد و khالد بن عbayd الhujymi إda وlق الكلب hadii uu geliyo carabka eygu في الإnاaء weelkii faqsilوه سبca maraaت dhaqa سddex goor wacafiruuhu haaminata fi turaab marka sideedaadna ku ciideeya ku ciideeya waxay aada dhaqaysiin marka xadiidkaas alla waxay dhaheen ma sideed goor al dhaqahaya marka wacafiruuhu haaminata maxay tahay maya sideed goor ma aha laakiin waa toddoba maroo biyo ah iyo mar ciida hiidii baa la tiriyey marka oo sideed laga dhigay marka kii toddobada la dhaqahayay iyo kanuu isma diidahayaan yani xadiid abi hureyra toddoba sheegahayay iyo kanuu sideed sheegay isma diidahayaan markaas waxaa laga warramayay biyaha haddana biyihii iyo ciiddii markii laysku daro waa sideed ayib xadaثana yaxya bnu xabiib alxaariثi qala xadaثana khalid yani ibn alxaariث ibn cubayd alhujaymi albصri min athamina qala xadaثna mxamed bn xaatim qala xadaثna yaxya bn saciid wa alqaطaan qala xadaثanii mxamed bn اlwaliid mxamed bn اlwaliid bn cabdاlxamiid alqurashi waxaa lagu laqabaa xamdan qala xadaثna mxamed bn jacfar wagundar kulhm can shucbata fi hada اlisnaadi bimilihi bimili xadiiثi ish bimili xadiiثi man mucaad bimili xadiiثi mucaad waayo xadiidka multaqihiisu muxuu ahaa mucaad can shucba kuwaanuna waa moxamed bn jacfar can shucba bimilihi bimili xadiidi ibni mucaad weeyaan غayra ana fi riwaayati yaxya bni saciid min aziyaadati warakasa waxa uu ruqseeyey riwaayada yaxya bni saciid alqadaane ku jirta riwaayada moxamed ibn jacfar kuma jirto غayra ana fi riwaayati yaxya bni saciid min aziyaadati warakasa fi kalbi اlghanam wاsay wاzarci saddexdaas marka inuu waardiyeeyo waa loo ogol yahay walaysa dakara zarca fi riwaayati غayru yaxya ma aha inuu sheegay zarcigii riwaayada wax aan ahayn yaxya yaxya bni saciid aqadaan baa sheegay zarciga idan marka saddexdaas waa la ogol yahay in guryaha lagu haysto ama xoolaha loo dirsado oo u waardiyeeyo ama sabeeraha u waardiyeeyo ayib haddii intaas midna uusan ahaynna oo uusan ahayn maalan mid lagu ugaarsado ama mid ari waardiyeeya iyo xayawaan kale ama mid beer waardiyeeya ee guriga waardiye loogu talagalay suu yahay culimmadu waxay dhaheen waa qiyaasan haddii ay xaajo keento guriga inuu tuugo ka waardiyeeyo waa xaajay dhaheen kuwaasba xaaja keentay marka waa jaa-is bay dhaheen qiyaasan calaa dalika laakiin culammada xadiidkan sharaxda gobol baa waxay leeyihiin waxaan ku jirinin arrinkaas dhaqanka gaalada oo ah ama dadka gaalada isu ekaysiyo muslimka ah inay guryaha eeya ka soo buuxsadaan oo eeyahaas ay maaragtay aada u qadariyaan oo ay dhaqaan maalin walba oo ay cunno gaara siiyaan oo takhtar gaara loogu yeedho kaas kuma jiro taas taas waxay leeyihiin waa min baabi alarwaaxu junuudun mujannada ninka eyga goobahaya oo guriga soo gashanhaya oo aan markaa xiraaso uga qasdaynin nafsadiisa ay u ekaatay markaas uu ey nafsadiisa ay gooftay ruux walba wuxuu la jaanisa ayuu goobaa marka dhaqanka noocaas oo kaleeta ah kuma jiro xadiidka dhaqan jirana ma aha weliba culammadu waxay leeyihiin ninkii xitaa haysto loo sharciyeeyey oo uu u yahay waardiye guri ama beer ama ari ama ku ugaarsada ajarkiisa maalinta waxbaa ka nuqsaamaya qiira naqasa min ajrihi kula yowmin qiira culamada waxay dhaheen maxaa sababa dii loo ruqseeyey bacdu ahlilcilmi baa waxay dhaheen ruux markuu yidhaahdo qofaa naxaya meesha maraya naxdintaas uu geliyey qof muslim ah ayaa sabab u noqda ajarkiisa in la nuqsaamo dad muslima markaa cabsigelintooda bal halkaas ka fahma xaaladooda intay la egtahay cilladaas bay dhaheen wax kale waa loo waayo cillo ah dhawaaqaas marka uu qac ka siiyo qof ag marahaya maalan qofkiina uu naxo baabu nahyi can ilbawli fi lmaai raakib waxadathana yaxya bnu yaxya محمد بن رافع ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى إنه هابي أن يبال في الماء الراكد بيها فليا الغكابي بيها فليا الغكابي تظهر دين وحباء لن ميتا قف عبر هانا وكخرب الماء بيه وكخرب الماء حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وجرير بن عبد الحميد عن هشام هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم يونقك هذين المتكين في الماء الدائم بها الدائم كاه ثم يغتسل منه كذبنا وكوك بيس فمسألة كلا يعني بيه انتو كوك كاذيو مسألة انو كوك بيستو واوح لا يابل culamadu waxay dhahaan markaa dadka muslimiinta waxaa ku badan cudur la yidhaha balhaar siya waxaana laga qaadaa bay dhaheen dadka intay kaadshaan biyaha weliga kaadidaasu ay ku daranto cudur laga qaado waayo bay dhaheen haddii marka dadka muslimka ah ay xadiidkaas ku dhaqmi lahaayeen cudur balhaar siya la yidhaahdo aada u khatar oo daaweyntoodu ay dhib kaliya tahay way ka badbaadi lahayeen xadiiskaas camalkiisa ka badbaadi lahayen حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث وطريقه احاديث همام اما صحيفه همام هو يوم مسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم او هو كاذن بها دائم كأه الذي لا يجري وان اردين اما سعنين ثم تغتسل منه كذبا اتقوا بيسته حدثني هارون بن سعيد الايلي وابو طاهر واحمد بن عيسى واحمد بن عيسى بن حسان المصري المعروف بابن تستري جميعا عن ابن وهب وعبد الله بن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عمرو بن حارث بن يعقوب المصري من الصابعه عن بكير بن عبد الله بكير بن الاشج وبكير بن عبد الله بن الاشج من الخامسة أن أبا الصائب أبو الصائب الأنصاري يقال اسمه عبد الله بن الصائب موليها الحافظ بن حجر يقال اسمه يقال اسمه عبد الله بن الصائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة أبو الصائب من الثالثة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء دائما وهو جنوب يوسن قبيسن متكين بها دائم كأسه جنوب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة أو مركز أبو الصائب سيو سمينايا مسألة كالواي أدو جنوب أنبياء من الفريق قبيسن سوية لها يتنا وله تنا ونوسا قادن هيا مركز بنانك كل قبيسن هيا طيب باب كانوا قدرنا باب غسل البول من المسجد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت ثابت بن أسلم البناني عن أنس أن أعرابيا أعرابي أعرابي وضدك باديها الدقاء معها عربي أعرابي قف عربي أنا ورد بادي أنا أعرابي والعراق قف صومالي أما مدكال أنا ورد بادي أعرابي بار في المسجد مساجد أدوك كادي وحانا كغالب هو أقوان ضره yaa ka qaaliba dadka baadiyaha dega faqaama ilayhi bacdu qowm dadka gabalkiisa ayaa isu taagay saxaabada meeshii joogtay faqaala rasuulu llahi sala alla slam dacuuhu iska daaya laa tusrimuuhu ha ku goynina kaadida qaala falamaa faraqa markii kaadidii uu meeshii ku dhammaystay daca bidalwin min maa'in waxa uu u yeeray dalow biyo ah fasabahu calayhi kaadidii ku shub ayib حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن أبي يحيى بن سعيد الانصاري قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وياه وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني والدراوردي عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك يقول يذكر انه شيغهيو أن أعرابيا nin acraabi ah yaa qaama ilaa naaxiyatin fi lmasjid isu taagay qayb masaajidka ka mida fabaala fiihi waa ku kaadiyey fasaaxa bihi nnaas dadkii baa ku qayliyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam dacuuhu falamaa faraqa markii uu dhammaystay amara rasuulu llahi sal slam bidanuubi wuxuu amray markaa dalow buuxo biyo in lagu shubo fasuba calaa qowlihi waxaa lagu shuba kaadidiisa حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن عمر بن يونس الحنفي عمر بن يونس بن القاسم الحنفي من التاسعة قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي من الخامسة قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق ويوحى إسرائيل شو اسمه وياه cabdullaahi bnu abi dalxata iyo anas bnu maalik yaa dhalay ha ummu sulaym wa huwa camu isxaaq waa camu isxaaqi liummihi qaala baynamaa naxnu fi lmasjid mar aan masaajidka ku jirnay maca rasuuli llaahi sala allah alay slam id jaa acraabiyun acraabi ayaa yimaaday faqaama waa istaagay yabuul fi lmasjid isagoo masaajidka ku aadinaya faqaala asxaabu rasuuli llah sal slam mah mah warjoog warjoog bay ku dhaheen mah mah waa zajr waay qaala faqaala rasuulu llahi sal l slam laa tusrimuuhu ha ku gooynina kaadida dacuuhu ka taga fatarakuuhu way ka tageen xataa baala ilaa uu ka kaadiyey oo ka dhammaystay uma ina rasuula llahi sal slam dacaahu u yeehi faqaala lahu wuxuu ku yidhi ina hadihi lmasaajida masaajidan laa tasluxu lishayin min hada albow wax kaadidan oo kale ah uma suubato wala lqadar iyo wax qashin ah inamaa hiya lidikri illaahi wsalaati wa qira'ati lqur'aan waxaa loo sameeyey dikri ilaahay iyo salaad iyo qur-aanka akrintiisa aw kama qaala rasuulu lah sal slam ama waa sidii uu rasuulku yidhi sala la slam qaala fa amara rajulan min alqowm wuxuu amray nin qowmka ka mida fa jaa'a bidalwin waxa uu la yimaaday dalow min maa'in fashannahu calayhi waa ku shubay kaadidii buu ku shubay marka dhulka dahaarayntiisa sidaasoo kale loo isticmaalayaa biyo un kaadidii ka badan in lagu shubo meeshii xadiidkan marka culimmadu waxay ka qaateen qaacido sharciya oo caam ah oo ah irtikaabu akhafi lmafsadatayn haddii qofka ay dhacdo laba mushkiladood inay soo waajahdo labadoodana uuna ka wada beegsa karaynin laakiin ay kala shiddo badan yihiin midda shiddada badan iyo midda shiddada yar ay khiyaar lagama maarmaan ah inuu mid qaato ay noqoto midda shiddada yar waa inuu qaato si aynan u dhicinin midda shiddada badan waa qaacido sharci irtikaabu akhafi lmafsadatayni litafwiiti akharihima mafsadatan ee qaacido weeyaan laakiin tadbiiqeedaa dhici karta dadka gobolkood in ay geliyaan meel aysan geli karaynin marka qawaacidda sharcigaana ama nusuusta sharcigaana ishkaal kama imaado eh tadbiiqeedaa ishkaalku ka yimaadaa oo si xun dadka ay u adeegsadaan ama ay u tadbiiqiyaan meeshaan marka sida ay uga muuqato qaacidadaas waxay tahay ninkan meeshii buu ku kaadinayay haddii markaa isagoo kaadida ku dhex jiraa lasoo qabto oo laga joojiyo waxaa dhici karaysa marka suu kaadida isaga ilaaliyo inuu marada kor u qaado oo cawradiisa ay muuqto waa mushkil haddii maradii uu sii daystona waxaa nijaasoobeysa maradiisii iyo jirkiisii dhulkiina waa nijaaseeyey mar horeto waa saddex mushkiladood mushkilad caafimaad baa imaan karta oo ah kaadida markii ay makaanadu furanto oo kaadidu ay kasoo qulqulaydo haddii la celiyo markiiba waxaa dhici karta marka mushkilo caafimaad inay soo baxdo waa mushkilo afaraad ama shanaad dhammaan marka inuu meesha ku kaadiyo ku dhammaysto maadaama meeshu ay nijaasowday ayaa ka sahlan intaasoo mushkiladeed in la sameeyo ama lagu dhaco masaajidka qaybo kaleeto oo markaas aan nijaasoobinna waa nijaasoobi laheyd oo markii uu laga soo kiciyo meesha dhul badan baa kaadidu sii gaari laheyd markaa sidaas bay qaacidadu uga caddahay ama uga caddahay xadiidka waxaa kaloo xadiidka laga qaadanhayaa qofka la ogyahay inuu xukunka ka jaahil yahay hadduu khalad galo lama zajri karo lamana tacniifi karo waxayna ka mid tahay asaaliibta wanaagsan oo nabigu uu ku qaabili jiray dadka noocaas oo kaleeta ah laakiin haddii la ogyahay canaad inuu waxaan u samaynhayo amase wax laga jaahil aan laga jaahil noqon karin uu ku kaco isagoo kale ayna suuragal ahayn inuu ka jaahil noqdo markaas waa la tacniifinhayaa waa la zajrinaya wuxuu ah u yahay in lagu qaabilo weeyaan هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم